kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bal ka warran dhegaysta haddii adiga oo ka warwarsan shaqa la'aan kugu soo fool leh hal mar uun hadda waa hal mar uun hal mar uun sidani dhacdo lacagtii uu cunay waxay noqotay soddon dollar markii uu lacagtii dhiibay dadkii ninkii hoteelka lahaa iyo shaqaalihii cabdixakiina waxay arkeen laba kun iyo shan boqol oo dheeraada barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sheekadaasoo dhammaystiran iyo weliba sababta lacagta ninkaasi uu bixiyey iyo weliba sidoo kale sheeko kaloo taasi la mid ah sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga caawana waxaynu ku wada caweyn doonaa mankay ruuxdaa ruclaynayo ruuxdaa taasoo wadaagsadeen iiraadiya dadmaa ku rabayayaan jiray dadkeedii baa dacdada socdaa urafadanakee ila raadiya waryarka raadiya hoy hoy yarka raadiya barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal xanuunka coronavirus amaba covid sagaal iyo toban marka laga yimaado inuu dunida ku faafay islamarkaana dad badan ay u dhinteen qaar kalena ay u jiifaan waxaa sida oo kale u saamayn ku yeeshay noloshii bulshada gaar ahaan dhaqaalihii waxaana jira dad badan oo dhanka jeebka uu ka taabtay islamarkaana shaqooyinkooga ay hoos u dhaceen amaba ay meesha ka baxeen kuwaasoo ay ka mid yihiin ee dadkii ka shaqaynaya diyaaradaha hoteellada la seexdo makhaayadaha wax laga cuno goobaha dalxiiska iyo weliba meelo kale waxaana ka mid a dalalka ay xaaladani la soo deristay waddankan maraykanka oo xanuunka laga helay dad uu ku dhacay dhammaan gobollada uu waddanku ka kooban yahay iyadoo la yeereeyey isu imaatinka bulshada si aan xanuunku usii faafin taasoo keentay in goobo door ah oo laga cuntayn jiray albaabada loo laaba si kumeel gaad ah islamarkaana ay shaqaalahoogi fasaxaan haddaba makhaayad ku taalla gobolka ohaayo oo ka mid a gobollada ugu dadka badan waddankan maraykanka ayay ka dhacday sheeko aad u soo jiidatay bulshada islamarkaana warbaahinta gudaha waddankan maraykanku ay si xooga u qoreen kadib markii nin deganne magaalada colombos ee gobolkan caasimada u ah inta uu makhaayad tegay ka hor inta aan amaradani soo bixin kadib markii wixii uu dalbaday la siiyey islamarkaana adeegiisii loo dhammaystiray aayar uun lacag laba kun oo dollar ka badan oo mushkaayada amaba waxa loo yaqaano tiba uu siiyey qaar ka mida shaqaalihii goobta joogay iyadoo arrintaasina ay si xooggan ugu farxeen howlwadeennadii goobtaasi markaasi bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo isagu inoo haya sheekadan gaar ahaan waxa uu ku sababeeyey ninkaasi bixinta lacagtaasi iyo weliba sheeko kale oo iyaduna tan la mida oo iyadana uu sameeyey nin kaloo macmiiloo makhaayad kale ka adeegtay cabdixakiinow aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay horta dee waynu ka war haynaa guud ahaan caalamka oo dhan iyo dee dalkan maraykanka ee aynu joogno allah inaga hayee xanuunkan covid nineteen ee coronavirusku keeno saamaynta weyn ee uu ku yeeshay cabdixakiin oo rag iyo dumar waayeel da'yar dhalinyaro cid aanu maskaxdooda mashquulin oo aanu wareerin oo ma jirto marka laga yimaado dee caadhibaatod dhibaatada caafimaad ahaan waxa uu saameeyey noloshii bulshada dhinac kasta markaad ka eegto hadday noqoto ganacsigii hadday noqoto cibaadadii hadday noqoto jimicsigii hadday noqoto cayaarihii hadday adigu fartiida taagaba adu qof kastaa meeshiisu ku qalalaysa kamkl si kale kuma garatide si kale kuma garatide waan garta marka qoladan maxaa helay yaga qoladan haddii aan usoo noqono ganacsiga hotel ku yaala gobolka ohio magaalada columbus waxa uu kamid yahay hoteelada wax laga cuno ee caanka ah wax kale kuma garatide waa hoteeladii dalkii marka la joogo hilibgeeda laga cuni jiray koob iyo tobankaba lagu kala tegi jiray adu si kale kuma garatide waa goob aad la isugu arko aada la isugu arko waan garta horta magaaladii dadkii mari jiray boqolkiiba dee tobankii qof meeshay mari jireen hal baa maraya sagaal waa ka dhaceen boqolkiiba sagaashan iyo sideed dadka waa ka dhaceen guryahooday joogaan guryahooday joogaan marka ninkii hoteelka lahaa iyo shaqaalihiisii cabdixakiinow oo mudalabkii leh oo kuugii leh oo haddii bidmay hablihii iyo dee wiilashii hotel dhex dhex marmari jiray maxaan kuu keenaa have a nice day maalin wanaagsan waxaa dhuli jiray t v bay t v-gay daawanayaan barasaabkii gobolka ayaa markaa khudbad ka jeedinaya waxaanu leeyahay dhammaan meelaha la isugu imanayo ha la xidho hoteelada ha la xidho muqaaxyaha ha la xidho dadkiioo yaaban oo de shaqali ay kusoo fool leedahay dee dalalkan reer galbeedkana waa taqaanaayo de sidiina dee maaha magaransa maalinta iyo wixii ilahay siiyo dee dad maaha morgage balaayo ku xisaabtamayo gaaribaa lagu leeyo gurigaa lagu leeyo
adu markaasi kale kuma gelatid howlwadeenadii hoteelka iyo anigada meesha laga cuntay makhaayada iyo ninkii lahaa iyo waxoo dhan dhegtaa taagan dhegtaa taagan waana arkayaan go-aankan uu gudoomiyaha gobolka ku dhawaaqaya inay shaqa la-aan kusoo fool leedahay inay shaqa la-aan weyne kusoo fool kusoo fool leedahay laba laba qofna xitaa hotelka markaa ma dhex fadhiyaan waan gartay marka maxaa dhacay mafaraj khayr qabo ilahay kana xaggee waxay uga yimaadeen hotelka waxaa la yidhahdaa dadka oo haydigana waa garanayaan waa coaches bar and grill baa la yidhaahdaa nin baa markaa soo galay ninkaasi cuntuu dalbaday cabitaan buu dalbaday lacagtii uu cunay waxay noqotay soddon dollar
waa soddon keliya soddon keliya markii uu lacagtii dhiibay dadkii ninkii hoteelka lahaa iyo shaqaalihii cabdixakiina waxay arkeen laba kun iyo shan boqol oo dheeraada oo yacnihii dee soddonkii dheer waxaa la yidhahdaa tibta
waa mushqaayad mushqaayada ayuu ayuu u dhiibay hal mar ajiib waa hadda soddon dollarna waxba ku cunay laba kun iyo shan boqol atib buu ku bixinaya laba kun iyo shan boqol iyo soddon ayaa markaas ku noqotay markaas noqotay waan gartay dadkii meesha joogay dee kurasiba ka kaceen waa yaabeen qoraal yarna wuu raaciyey waxaanu yidhi xaaladda waa arkaa waa adag tahay idinkana waa idin jeedaa oo idinkaa isku buuqay bal labadaa kun iyo shantaa boqol bal qaybsada ilaahina waxaan ka baryayaa inuu faraj inoo furo
ma laga yaabaa cabdixafido inuu inuu wejiyadooda arkay iyagoo de soo taagan oo xaaladda soo murugsanoo amaba yaro madluumin oo dee walaac si kale kuma garatee walaac soo food saaray walaaca yarayntee oo isku buuqsa isku buuqayntee oo nin waliba madaxa madaxa ruxayo ama madaxa xoqayo oo midba meel eegayo dee adu waad garan kartaa iyadoo dadkii ay shaqaynayaan oo la yidhaahdo uun meeshii dee ay bariska kala soo baxayeen albaabada u laaba adu markaa si kale kuma garatide dee dabcan markaynu leenahay qaybsada de waa makaayadan oo wax yar maaha makhaayad aad u weyn marka ma cid gaaru hala siiyo ma ciddii markaa u shaqaynaysa unbaa jirta mise waxa yidhi makhaayad doran ha qaybsadaan intii markaa shaqaalahayda joogtay ee meesha fadhiday afar qof oo ka mid ah ayuu magacyadooda qoray oo markaa rasiidkii ama qaansheegiiba ku qoray oo dee nodir buu raaciyey dee xaaladan cabdixaafid wax sahlan maaha waxaad moodaa in dee walaac intaa laga soo food saaray dhammaan howlwadanadii ka shaqeynayay goobaha makhaayadaha goobaha la isugu yimaado mar haddii la yidhi bulshada iyaana isu imanayn dee walaacaasi waa badan yahay kule makhaayado badanna la xidhi muqaaxiyaha la xiday waa badan yihiin nin maandhawto warbaahinta maraykanka wareysanaysa wuxuu yidhi hoteelkaygii muqaaxideedii oo soddon sannadood i furnayd ayaan xidhay buu yidhi yacni waxaan arkayaa buu yidhi biyahan qasabada marka la furo meesha daloosho ay ku ay ku dhacaan mahiradeedu halkaa daloosha ku shumaysa un buu yidhi dee waana idin buu yidhi bar marka ilaahay de markaa waxaan naga kaxeeyo dee bal dawladda iyo in ba- mar meelahaas waxoogaa caawimo ah aanu ka helo dib aan u yagleelo ayuu baan rajaynayaa buu yidhi marka marka waa walaac baa soo food saaraysa walaac waxyaabaha kale cabdixakiin oo isbedelka ah ee la sameeyey waxaa ka mid a xitaa inkastoo meelaha wax laga cuno meelo badan la xidhay meelaha qaar daaqada waatan qofka isagoo baabuurkiisii wata intuu daaqadiisa soo taago isagoo lacagtii iyo isagoo cuntadii uu kusoo dalbaday telefoonka ama dee internetka kusoo dalbaday cuntadiisiyo diyaaroo bac ku jirta daaqada looga dhiibayo marka waa waxaan xidhiirka dadka ka dhaxaynaya lagu yaraynayo markaa si loo ilaaliyo inaanay bulshadii isu imanaano dad badan meel isugu iman baa saasoo kale loo samaynaya daaqaduu is soo taagaya qofkii gaariga xitaasan mararka qaarkood socda ayuu wixiisa qaadanaya horu ka dhaqaaqay waa yaa la isku habsaami Waa- waa yaan isku habsaami markaa nin dhalinyaro baa isa toddobaadkan isaguna saraasadii saasoo kale nin baa soo dalbaday toddobaatan dollar bay noqotay dee ma- dalkan maraykankana oo aan wadamo badan oo yurub ku yaalla waxaan lahayn baa jiro oo la yidhaahdo tib baa la bixiyaa waxoogaa yar demaqanasa bakhshaashka ah ilaa toban dollar soddon labaatan dollar markay ugu badato ayuu sugayey wuxuu yidhi markii ninkii jeegga ii dhiibay wuxuu ma arkay buu yidhi siirooyo badan oo ku qoran dhowr siiro So, laynkiio dheer baa lankio dheer toloma indhahaaga saaxiibka isaguna halkaa muqaaxidaa ka shaqaynayay kun dollar ayuu ninkaasi u dhiibay uu yidhi bal waarka xaaladdu say tahay oo adigan dee magaranaysa warwar badanna waa kaa muuqdaaye kunkaana haddii ilaahay raalli ka noqdo dee ku- ku shaahee bisanka oo qabo bisanka uu qabo
maystir wax karad buu ahaa dee nin weyney nin weyn markuu qofka eego warwarka ka muuqdo waa garanayaa moogtahay marka ay waxtiyaa soo food saaraan
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heestaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijkan cawayska washington siiyey fanaanka suldaan seeraar guhaad waxaana uu qaybtan kaga hadli doonaa wixii uu kala soo kulmay safar uu dhowaan ku soo maray ilaa iyo lix waddan oo ku yaalla qaaradda yurub iyo weliba heesta ugu saamaynta badan heesihiisa haddaynu taa intaa kaga nimaadno suldaan seeraar waxaad tilmaantay in aad dee bandhig faneedya ku qabato islamarkaana aad u safarto qeybo kala duwan oo ama dhulka soomaalida ama ka dowladgaanka laga yimaada ama jigjiga inaad magaalooyin kala duwan tagto in dhowaan waxaad u baxday iyadana qaaradda yurub oo aad kusoo qabatay bandhig faneedya aad kusoo qabatay wadamadeebaad martay seshooye intee lag baad soo qabatay wallahi waa su-aal aada u qurux badan oo jawaab u baahan waxaa iminka aan kasoo wareegay saddex caashaan joogaa ethoobiya gaar ahaan deegaanka wadamo badan baan soo maray lix wadan iyo kow iyo toban show baan soo sameeyey sweden finland germany ay badan yihiin denmark meelo badan baan soo marmaray waan gartay marka waxaan haystay muddo yar bay ahayd laakiin waxaan soo qabanay shaqo aada qurux badan waxaan la kulmay dad aada u qiimo badan oo fanka wax ka yaqaana oo magaca soomaali aan hoorta oga dhaadhicin oo soomaalinimada ku dhinta oo soo dhaweynta yaqaana oo gob ah iyo ilaahay la kulmiyey aniga iyo tiamkaygiba tiam isku xiran baan ahay dhammaantood waan u wada mahad celinayaa intii barnaamijyada nagala qayb qaadatay iyo intii nagara istaagtay hadday shacab yihiin hadday fanaanin yihiin hadday garmootare yihiin dhammaantood waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa manajerka khaalid cabdi walaalkay d j subeer walaalkay camir iyo walaalkay shire oo marwalba garab taagnaa dhammaantood marka waxaan kala soo kulmay weji qurux badan iyo dad soomaalinimada jecel wagaag waa markii ugu horreysay eed bandhigfaneedkaa soo qabato sawirkaad markii hore ka haysatay fanka marka la yidhaahdo iyo heesaha ooda inta badan la aaminsanaa un wadanka iyo weliba dhulka soomaalida iyo dadka de wadanka dib ugu dhaqan un inay aad ay u xiiseeyaan oo dee dhalinyarada xaggaa ku dhalatay ama ku kortay ama bulshada joogta aanay macno badan siinin iyo markii aad tagtay sawirkii kuu muuqday haddaad isbarbar dhigto wallahi markii hore sawir waxaan ka haystay markii la yidhaahdo geyga soomaalida waa meel soomaali ay wada degan tahay oo dad soomaali oo fankii halka uu ka aas aasmay ah isma lahayn wejigan aad kusoo aragtayd ku arki dee dadka qurba joog ah oo badanaa isaga badan yihiin dad aan fanxiisaynin soomaali aan taariikh nooca ah kasii haynin yaa utigadaas lahaa laakiin waxaan la kulmay dad fanka yaqaana oo soomaalinimada jecel oo qofka haddii ay maqlaanba deegaankii ama dalkii iyuu ka yimi kaliya laab aan loo kala harayni soo dhaweyn hadday noqoto iyo garab istaagis hadday noqoto dhammaantood shawadeydina maasha allah aad baa loo soo wada camiray
waye marka wejigaasaan kala kulmay waagaag haddaynu ka nimaadno safarkaas iyo weliba yurub iyo suldaan seeraar oo si wanaagsan isu soo bartay oo aynu dhinacii heesaaga ku noqonno heesta kal iyo laab sida ka muuqatana iyaduna waa jacaylo maan filaya mar haddii kal iyo laabba la israaciyey bal heestaana ka war ha kal iyo laab horta heesayga jecel bay u badan yihiin mawjada jacaylkan ku dhex jira heeskaa kal iyo laab waxaa sameeyey abwaan khaliil faarax hayir ereyadii laxankada isagaa sameeyey halkan aan aada uga salaamayo oo abwaan da-diisii maskaxdiisii aan isla lahayn oo maskaxdiisii ka weyn tahay marka heeskaa waa hees jacayl ka turjumaya waana hees laxan aada u qurux badan waa abwaanku ku laray geryada quruxda badanna meel kale ma aha dadka badan waxay mooyeen ina meelaha kusoo doogashisho waa dalkeeni un waa berbera berberaageryadaas
waan gartay markaa badankaasa sameeyey kale iyo laab waagaag markay marayso kelmadaha macaan ee kaarka dhaya iisii kiniin ani markii halkaa maraysa waxaan xasuustaa in qof la dhayayo ama la daweynayo
kiniinka haddii dawoleysa siin jiray waxaa jira hadallo hadallo marka lagugu yidhaahdo aad ku dawooleysa
aad iyo aad marka waa hadalladii macaanaaye naxariista ahaa ayaa kiniin camal hadalladii naxariista lahaa ayay kamid tahay marka qiyaastii kiniinka marka qofka la siinayo kolba in yar yar baa la siiyaa maalinba in yar buu qaataa saacaduu ku qaataa marka ereyadana dabada laysuma qabanayo marba in yar baa laysu dhiibaya kuwa macaan aad iyo aad bal heestaana dhegeystayaasha ay nala maqlaan
koomkaba adaan ku jecelaho kocashada cisiga wala kacaa kufahaa adigay kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adigay kun iyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey halmaysataha ka shanaad hantidee kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishqiga ah ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishqiga ah ila kori cishqiga xista kaama go'in qalbibaa ku taga meel kaa tegay kuma nici naftii ifka kuu jecelay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna keliya laab igu keliya how igu keliya how qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna keliya laab igu keliya how igu keliya how sida keena ruug kali reemayo sidana kareeba kuu ololaya keenada xubbiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhaya iisii keneen keenada xubbiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhaya iisii keneen gax waxaan la'ahay cisqikeegsamo igu laba kacee maanaa ku laba kama armi kara aa kama armi kara gax waxaan la'ahay cisqikeegsamo igu laba kacee maanaa ku laba kama armi kara aa kama armi kara xista kaama go'in qalbibaa ku taga meel kaa tegay kuma nici naftii ifa kuu jecelay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbikuu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna keliya laab igu keliya how igu keliya how
wahagaag kaliya laab haddaynu intaa kaga nimaadno dee waxaad tilmaantay suldaan seeraar iyo jacaylka inaan la kala dhex marin En, ma adigu ma doorta heesahan oo heesaha jacaylkay kugu baxdaa mise waa wax kula kulma uno inta badan dee si aan ku talagal ahayn abwaanadu markay sameeyaan ay kugu soo hagaagaan heesuhu
walahi heesaha waan xushaa waxaa jira boqolaal awaan iyo boqolaal curiyaal oo eryo badan ii keena laakiin wixii iqanciyo waan ka qaataa waxaan iqancinina runtaa u sheega waxaan dhahaa eryadan ma qaadi karayo wax markuu kaa soo baxaya maxaa qurux badan wax aad adigu ku qanacsan tahay intaad qofku biniaadamka aad qancin lahayd naftaada waa inaad qancisaa waxaad adigu ku qanacsan tahay inaad qaadato waayo wuxuu markuu adiga ku qanciyo ayuu bulshadana qancin karayaa marka eryada waan xushaa laxmadana sidoo kale waan xushaa waan gartay marka ereyadiina waad xulatay haddaynu soo qabanno heesta la yidhaha yarta raadiya oo raadiya oo ila raadiya oo hadda raadiya gabadhaas waa luntay way ka dhigantay miya waa raadin heer caalamiya miya Walahi- jirta raadiyoyinka waa heesaha wax lagu weydiiyo heesaheeska ugu saameynta badan weeyaan waxaan meel wadaa maraya ama meel stage aan joogo yartii ma heshay baa la yidhahdaa markaasaa hore anagu ma raadinaynin adwaanka u raadinayo
laakiin ducada ma ku daraano dadku ma yidhahdaanun insha allah ilaahay ha soo dhaweeyo aye marka heeskaa waxaa sameeyey abwaan abwaan cabdiraxmaan fiilin oo halkan odayga saamriyo ayaa sameeyey heeskaa musigana waxaa ku maray hinok alabajow oo nin saaxiibkay ah ayaa sigana musiga ku maray marka waa heeska sigana aad aada agteeda ugu qiimo badan oo heesaha wuxuu ka mid yahay aan madaxa kula soo baxay xamar bila asigaa iisoo raacay
marka hadday dee raadinba tahay oo dee wixii baafin marka la yidhaha waxa la baafinayo dee warbaahintoo dhan baa laga sii daayaa meel walbaa la geeyaa wargeysyada lagu qoraa tiifiyadaa laga sii daayaa raadiyoogaa lagu hadlaa magaaladaa lala dhex wareegaa waraaqa la qaybiyaa dee raadinteenu qeybteena ka qaadanaynaa de waa inaynu beyd iyo laba bulshadii usoo qabanno si iyaguna ducada aynagu soo kaabaanaynaa ilaahay ha soo dhaweeyo u idhahdaan xaggeed ka soo qaban lahay bilowgan kusoo qaban lahaa maankay ruuxdaa ruclaynayo ruuxdaa taasoo waan raagsadee
yartaraad maan ku rabeeyayaan jiray dadkeedii baa dacdada socdaa kurafada makee ila raadiyaay waryarka raadiya ila hoy hoy raad hoy yarka raadiya Mhm. waka inaguna ducadayna ku darana waxayna ilaah ha soo dhaweeyo raadinteedaas waagaag
maankay ruuxdaa u ruclaynayo ruuxdaa tabdo waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya maankay ruuxdaa u ruclaynayo ruuxdaa tabdo waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya yartumaa ku rabe raadin jiray radkeediiba racdada soo dhexe ku rafadu mutee ila raadiya war yarta raadiya hoy hoy hoy yarta raadiya yartumaa ku rabe raadin jiray radkeediiba racdada soo dhexe ku rafadu mutee ila raadiya war yarta raadiya war yarta raadiya ma rumaysan karayo ralliya ayaa raka soonto rogihii cilmiga awdal bay rabtee ila raadiya raastiya qoraxay oo roobkii helay armay ramadkaa tayrirtamaysadooy raaxada ladaa raaxada ladaa ma rumaysan karayo ralliya ayaa raka soonto rogihii cilmiga awdal bay rabtee ila raadiya raastiya qoraxay oo roobkii helay armay ramadkaa tayrirtamaysadooy raaxada ladaa raaxada ladaa mid kasta ha rabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya mid kasta ha rabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya
qayb kaloo dhegaystayaal waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka cawiska washington ee toddobaadka soo socda guud ahaana barnaamijkii intaasaan kusoo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo rugiheda laas qoray raadqabu armaye rucumirataa reer baahu yaale jabuuti ka raadiya waryarta raadiya iyo bostaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasmaal muqdisho iga raadiya yarta raadiya war yarta raadiya